meesha waxaa ka jiray isku dad sida xaqiiqada hadda la cadeeyey in bulshada meesha dad badan ay iskugu yimaadeen laba xafladood ayaa ka jirtay laba arrimood ayaa ka jirtay xaflad waxaa arrin waxaa jiray nin xanuunsanaa dad quraan meesha ay akrisanayeen oo sab ay qabeen meesha sabka bulshadii tirada badneed ay joogtay aa nimanka cadowga ay soo dhex galeen nimanka amisom oo aan meesha ka fogeyn oo waxaayey in dhaqdhaqaaqa cadowgu jiran meesha ayay yimaadeen cadowgii waxay rasaas ka dhex bilaabeen dadka shacabka dhexdooda dhibaatadana sidaas ayay ku dhacdeen deegaanka cidda ku sugan waa la socotaa maanta markii golaha wasiirada koonfur galbeed qaar ka mid a iyo xildhibaana dowladda federaalk ayaa meesha tegay deegaankana waa deegaan ay ku sugan yihiin hadda ciidamada amisom iyo kuwa koonfur galbeed insha allahu tacaala ilahayna hadduu eedmo sabab dambe oo noocaas u dhacdana waa aan ka taxadiri doonaa dadkana waxaan u sheegay inay cadowga ka fogaadaan meelihi ay ku arkaana ay soo sheegaan